halkan maanta waxaan ku bixinaynaa raashin gargaar ah oon u fidinayno walaalahan oo ku waxyeeloobay oo guryahoodii iyo hooygoodii iyo waxay haysteen ay biyihii ka halaageen biyahaasoo webiga gaarisa tana river la yidhaahdo ee fatahaaddiisii ay saamaysay waxaana raashinka aan dadkaan siinayno ka kooban yihiin afar boqol oo qoys raashinkaas oo ah nooc kastaba saliiddaa ku jirta bariiskaa jira booshadaa jirta waxaan kaloon qaybinaynaa muxuu ahaa dhar oo nooc cusuban iyo nooca maarata loo yaqaano hodhayga yaan ayadana u qaybinaynaa raashinkanna waxaan ka soo aruurinnay masaajidda gaaris ee township ee saddex boqol oo masaajid ah yaan raashinkan ayadan ka soo bixinnay anagoo ah culammadii gaaris iyo ay iskaalmaysanaayeen hay-addan la yidhaahdo reer cross oo gaarisa marka waxaan hay-adaha caalamiga samafalayaasha muslimiinta dowladda qaybaheeda ee maaragtay kala duwan iyo maaragtay dadka tujaarta ah waxaan ugu baaqaynaa si naxariis leh inay ayagana ugu gargaaraan walaalahood dadkan intan keli ma aha kaambigan maanta aan joogno oo nabtechnicol yidhaa waa afar boqol oo qoys laakiin waxaan waa kow iyo toban kaambi oo kale jiraan kow iyo toban kaambi oo kale qiyaas ahaan hay-adda reer koro soo samaysay taqriiban waa soddon kun oo qoys oo barakacyaal ah waa markaa oo kow iyo toban kaambi kala degan kaambi ka mid ah yaan annaga waxaan siinayna raashinka u yahay marka walaalaha loo soo gargaaro biyay u baahan yihiin daawoy u baahan yihiin dhar bay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin intan aan siinay afarta boqol oo qoys waa raashin oo nooc kastaba leh oo maaragtay maxragada leh saliidda leh booshada leh qaybaha kala duwan raashinka waxaa maanta noo suurta gashay oo ilaahay uu sahlay in aan qaybinno raashin oo aan u qaybinno dad ka kooban afar boqol oo qoys oo dadkii ay waxyeeleeyeen fatahaadii webiga tanarifa dadkaasoo degan kaambigan la yidhaahdo neb technicol raashin isugu jiro boosho iyo saliid iyo muxuu ahaa ayaan maaragtay maanta ayaan u qaybinaynaa annagoo iskaashanayno hay-addan reer koros waxaa kale oo maaragtay aan qaybinaynaa dhar isugu jiro dhar mustacmal eh iyo ku cusubbo iyo qalab kala duwan ayaan maaragtay maanta soo gaarsiinay meeshan dadkan waxay ka mid yihiin uun dadkii biyaha ay soo barakiciyeen waa uun goob ka mida goobaha gaaris ku yaallaan dhowr goob oo kale ayaa ku yaalla magaalada oo dadkan i d b-ga maaragtay la dejiyey marka dhammaan muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in laga soo qayb qaato dadkan gaargaarkooda iyo muxuu ahaay musaacadadooda in maaragtay lasoo gaarsiiyo wix lasoo gaarsiin karo wax walba bay u baahan yihiin magaciiga waa daawud axmed maxaana ka shaqeeyaa kenya reercos garissa branch maanta meesha maxaan joognaa neb technical i d p camp maxaan isla imaanay sheeqashi subkem cunto ilaa afar boqol oo qoysa cunto raashin loo keenay maxaa loo keenay boosho bur saliid digir dhengu ilaa iyo cusbaa loo keenay marka maxaana loo keenay marya oo secondhand oo lasoo aruuriyey marka dhammaan oo muslimiinta oo dhan maxaan leenahan asanteeni sana insha allah waan iskaashan doonaa mar kale subkem dad fara badan gaarsiinayna musaacadan insha allah raxmed saalax waxaan degan yahay buulakamool marka meeshan aan qaxooti ku nahay nu mahadcelina culummada magaalada gaarisa raashinka na soo gaarsiiyeen maanta noo imaadeen oo si fiican noogu qaybiyeen way ku mahadsan yihiin aniga magacayga waxaa lahaa saalax xasan shuuriye ciddan meeshan ku jirto jeemankeedaan yaanahay meeshan maxaana keenay waan soo barakacnay biyaanna galeen wax kaloona galay malaho col nama gelin wax kalema biyaanna galeen biyaa reerkaanay naga soo kiciyeen oo meeshana keeneen waxooga waa ishergodaynay oo waxaan lehen waa waa layna hilmaamay maanta faraxaanag wax lasoo koobi kara ma waxaan gaarka iga taagan waa culummada anadii waa weyneed ee magaalada raashin yaa ku toosha waa maanta dadkan loo keenay masaakiintii maanta way noolaatay ilaahay baa mahad iskale culummada anada iyo reer kolos baan ku mahadinaynaa ilaahay alku ilaahay ayagana khayr ha siiyo anakana allaha daawo allaha nooga dhigo